bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow bay dhabo hamiin fayle dhegaystayaal si ka siisignin dheegahaytan idaacadda maqalshaa siindeerahaya dhammaantinba qodobbada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheegi doontan unuunahasiin gudbii doogna haddii ee bunraalukunagada weliba ku mid ahaa wafda ku dareera dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibayoo geeka derena degmada xudur ee gobolka bakool ujeedka wafdigaasay mayu ay hoggaamiyaaya barnaamijka sinkahayna dhegaystayaal wasaaradda qorshaynta maalgaladowka iyo horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo baydhabo koonfurtii sheerlan ku hadalaya tirikoobta tirikoobka saymaylanka danglaya ay ha ku qaybgalay markilo kureeba wasaaradda barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal unuunahasiin gudbii doogna haddii alleedama booliiska degmada warta nabadda oo howlgal burburinga ka sameeya ganacsi yaryar oo kiyaali jidadka hareeraha jidadka magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska banaadir iyo intan dhexayti isbitaalka madiina kureed qaraxii shalay ku dhiya agagaarkaas mayay sababta lumburburi goobagaasay dadkii meelasebalka gadadaa iyo warbaahinta la hadaleen may farmiing adareen barnaamijka ka dheegi doontan dhegaystayaal qaar kumada ganacsatada jaadka ka gadaasa magaalada muqdisho oo hawajahay culays dhinaga jaadkaasay ee may sababto culayskaasi hawajahi mayse farmiing adireen dadkaas barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal iskuqabsi dhuleed weliba ku teeganya duleedka degmada kaxda ee gobolka banaadir iskuqabsigaasi ayn dhexeeya mayse xale barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal guddoomiyaha gobolka mudug ee buntland weliba uuse faahfaahin ku biyey hanaanka caddaaladeed ee xubno ku tirsan al-shabaab dhuwanla ka maxkamadeeya deegaannadaas qaar kalena inti la xukumi kureedna la dili barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal qodobbadaas iyo qodobbadii kala haniye koraya muddada barnaamijkuna kuguda jarna ka dheego doontaan xasan aadan khayr iyo barnaamijka sanaahay doona muddada us hawada ka jara kolkoo kaleed iyo dabagalkaa ka dhowaada hamiin fayle dhegaystayaal si ka siiseenin dhegahaytan idaacadda maqalshaa sindeeraha iyo dhammaantinba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba geekala ku qabaday sharlan ku hadalaayo tirikoobka ee guud ee dalka welibana shirkaysay ee martigeliyey wasaaradda qorshaynta maalgaladowka iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirkaysay weliba dareeri doona muddo maalme welibana diiradda laka saari doona tirikoobka welibana ha ku qaybgala agaasimayaasha wasaaradaha qorshaynta dowlad goboleedyada soomaaliya isxaaq fanax oo agaasimaha wasaaradda qorshaynta ee marka hore goobta ku hadalay saaslimada weliba ku hadalay goobta qaar kumada agaasimayaasha wasaaradaha qorshaynta dowlad goboleedyada
shirka geeka runtii iska koynay dhammaan maamul goboleedyada iyo hay-adda statisticska qaranka wali ujeedadiisa taa in sideedii biloodba ama waa shirkii lamaad oo ujeedadiis ata in la kaxooji waana korlanka qaada wada shaqaynta maamul goboleedyadii iyo guud ahaan hay-adda statisticska qaranka si lan hela marka runtii dhaata tayale waana midaysan soomaaliya caqabadahan ka badan oo haysada dhinaga dhaatada dareemo kortaan markii laku hadalo social serviceska madi laku hadalo guud ahaan dhaatooyinka laku duuli la fadaayay oo runtii eed caqabado badan ku jari hay-adda statisticska qaranka oo runtii mardhow la aasaasi iyo wali dardar ee dambe laaranka wadeha in sare lan qaada wada shaqaynta si lan hela faday dhinaga runtii dhaata saxe sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adda statistikada qaranka iyo wasaaradaha qorshaynta dowlad goboleedyada dhammaantood aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in aan meeshaan isugu imaano oo maadaama hay-adda istaatiskada qaranka soomaaliyeed la dhisay in macnaha kulamadeena ugu horeeyey oo aan kaga wada tashanayna qaabkii aan u wada shaqayn lahayn iyo qaabkii aan xiriirka u wada wanaajin lahayn aan isugu imaano waxaan jecelahay ka galmudug ahaan inaan ku dari doonno wax allaala wixii oo ay nala tahay oo wanaagsan kan waa shirkeennii labaad wuxuu ahaa inuu qabsoomo maarso laakiin dibdhac baa ku yimi mar walba annaga waxaa noo qorshaysan sanadkii inaan afar mar kulanno afarta marna waa kulmi doonaa laakiin waxaweye waa inta lixda bilood ka harsan inaan kulanno ayaanu jecelnahay marka mahad gaara mar labaad waxaweye wasaaradda qorshaynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaan rabaa inaan ku celiyo marka labaadna kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabada shirkan muhiimka ah cid walba oo ka qayb qaadatay ayaan doonaynaa ujeeddada shirkeenna waxa weeye waa afar bilood ama saddex biloodlaha ah waa in aan waxqabadkii inoo qabsoomay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshayaasheenii iyo kala iswaraysi iyo isxogdhaafsi in horumarinta ku aadan
waraha waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijkaasi toosaan la dareertan xasan xuseen eelay wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geeka deeree degmada xudur ee gobolka bakool ujeedka wasiirka weliba waa in indheendheen ka sameeya diyaar degeenka degmadaas oo hadda ku dareer dayactir oyoo sameeyahayaan maamulka magaalada iyo bulshada qabaja shalgadiisa gudoomiyaha degmada xudur iyo gudoomiyaha gobolka bakool iyo markor wasiirka hordhow inka dambeyn weliba warbaahinta la hadlay xasan eelay runtiidan ka faraxsagna booqashada wasiirka ninka kooy maadaama magaaladan xudur wasiirha ka dhaho magaaladii taintatika ka dhaho horbadan kooyti kooyowkii horeeda kooy jartay kooyowkan shalbadalayin way ogdaa mase ku raaytay iniyoo dhibaato badan ku jirta deegaanka xudur gaar ahaan gobolka guud ahaanba kolley gudoomiye gobolka roog laakiin degmada xudur dhibaato gooni ku jirta adagaysa degma iyoona dau shacabshaas kor saarnaayeen oo dhibaatooyinkaas oo nimanka khawaarijiin tahay dhibaato badan ka qobdeen barka badan laka suubi godoomadii horan jiray godoomo lamaad laka dari hakadhoow insha allah kulley booqashada iyo barnaamijyada adinay faahi doonta iyadanaan ka faraxsanna mudane wasiir uun horaan isla roogni ada iyo wafdiga wali iyadanka faraxsagna kooyowka kiikiin walig malay macnaha meemarkin koreyto ada macnaha deegaanadan ada maanarday oo ada hoolaadahaan kabati shaqadaadahaan batiina shaqo shacabka sugohayo wali macnaha oo dad badanna dareemayana dadka shaleeyin runtii macnaha walikii kasaanaha wasiir howlkare oo macnarde wasaarado badanna hamari wasaaradogus hamari in walbadan ku bedeli meel rais runtii niilroogduma kinga maanan iyada macnarde yakin kalsooni badan iyo dadka kinka gabaan wali rajeynahan macnarde meel rais shaqadaada haanbatiin hatana safaylaninka gob sooma doonta hati shaleedii wali haka koobane wali eedan macnaha oo macnarde oonka faraxsignaan adanin kooyta soo dhaweynta macnaha runtii maanarday dadka maamuladii hayo yoona maanarday walin ku mahadnagay maanarday meel raisa huuliyo maanarday biliirnay inta ku gobadan kullay adin kuur gala doonta higabni higmaanarde humanitarian lay maanarniyada airbortka lay ka kaado doonta mataawiyow wakiilkii kooyay oo maanarde dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubun muhiim ee ku haayeeta lan wasaaraddu lay inkooyi maanaha miyihiidii shacabka dhibanyi wali ilaa ka araga doonta dadka nololo tiitiyo walaay ka sugunyiga ilaa ka araga doonta wali wakiilku eeta madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wali eeta wasiiradii maanarday runtii maanarday miiliyo kooyan hulbadan maanarday lunku sugaaya eeta wali rajeeyana insha allah an maanarday adan kuur gala doonta deegaanada walaa dhibaatooyinka ku jara ciid andhawo waana kuma handhagaan sida suurado leh ama quruxda badanna handhawaayo heer gobol iyo heer degma iyo dhammaan bulshadaba eedayeedaan kuma handhagaan ilaahay qafuur raxiimka haya yaa way warsadaane ummadun islaamka inay dhibka ku biye gaar ahaan dadkun cadowga go'doomiye insha allahu ilaahay yaa warsadaan ilaahay horta dhibka dadku qaada kor arrinta kale isla roognan insha allah maalmoon roogu doonna waanko inay si gaar ahaan si guud ahaan ah inaynu gobolka dadka dhibka la qaybsan gaar ahaanna arrimoon elboorka inay xaaladoo shibal badan ku bedelo onkoyne insha allahu tacaala waqti badan iyo fursad badan aan isla doonna si guud iyo si gooni gooni aan kulama doonna laakiin wali eed eedan kuma handagay sida suuradaleen hanin dhawaay insha allahu tacaala tan kale cadowga dee aan waa imalaya horta dadkun geeka inta fadhi geeka iyo shalay imni iskoonreyn dad sinayaal badan una hasla shaqeeyaan iyo haddii geeka inta fadhi haddii reer tajiigluga iying iyo haddii reer xudur iying iyo haddii reer baydhow iyo ahaadeenba dad reer badan una hasla shaqeyni badan meela fadhiya
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareertaan booliska degmada wadajir ee gobolka banaadir weliba howlgal burburinyo ka bilaawana ganacsi yaryar oo kiyaali hareeraha ee jidka hariiriyow cisbitaal madiini iyo isgoyska banaadir oo shalay qarax la kala fiirsaday koloniyus la dareeriya guddoowe wasiirka taliyaha ciidanka beliiska gobolka banaadir ee farxaan qaroole intaasay kuree dadkii goobagaasay ganacsi kala haayay iyo warbaahinta la hadalya oona dalbadan in lanfeeriyey xaaladii kusugnay islamarkaana lambar tilmaamaysana goobihii iyo ka hela jaran qutula daruuriga maalintii cagafcagaf baa gadaal laga soo geliyey ilaa anoo noola hadlin oo dad noola sheekeyn oo wax la dhihin cagafcagaf lagu haaqay sandaqadahan waa la qaadaya alaabtii oo dhammaatay oo wixii la qaadi rabo anaa qaadanaya gabadhaas tiri alaabtii oo loo soo socdo baasha bay keeneen madaxa bay ka saareen xoog bay wataan dadkan geeska gees dhulka bay ku dareen xoogooda bay wataan intaas macnaha waxay tahay qaraxba meesha ka dhacay baabuur baa qarax ka dhacay laba dukaan xaggaa ku baxeen dad baa ku dhintay dad waddada maraya ku dhammaadeen ku dhinteen kadib kadib uu imaaday asoo dad la hadlin sagaal saac oo imaa imaaday laba saac saddex saac imaa dheh laga guur meeshaan yaan kugu imaanin ka sii rara way ka sii raranayaan hoosh ayagoo hayeen oo u imaaday geeskan cagta soo dhigay oo dhan maqaayadda gabadheeda ilaa halahan oo ka baxshay oo soo laabtay kadib markii ugu dambeeyey sandaqadahan ugu dambeeya waa alaabta waa la qaaday wixii dhan waa la qaaday sandaqadii hareen sandaqadihiina wuxuu saaray muxuu ahay cagafkii kor buu ka saaray haa wax weyn waa zaa'id hadda hadda qorax baa lagu ganacsanaya sooma hadda saan maqaayo ahayd meeshaan ganacsi bay ahayd meeshaan dhan wax baa lagu cunayay maqaayaale ahayd dhulkan dhan waana waana la jijabsi saa u jeedin waa ilaa gees gees meeshaan waxaan ka caddaynayaa shalay inay masiibo meeshaan ka dhacday dad masaakiin oo shacabna ku dhammaadeen annagana ilaahay baa naga badbaadiyey meesha waan joognay waxaa nooga daran masiibada dhacday waxaa nooga daran masiibada kale noo timid dad masaakiinoo xoogood ku noolaannaa annaga dad aan ku tirsanna waxna siimana dal iyo diwad wax kama qaadanna waxaana xooggeenna ku dhexsannaa meesha ka helnaa meeshii naga burburiyeen waa naga haaqeen taaba tiiaan sana nooga daran tiiba tanaa nooga daran haddii ilaahay masiibada naga badbaadiyey masiibadan kalea noo timid masaakiinta masaakiintaa loo xoog leeyahay annaga wax ma haysanno dad masaakiinaan nahay wax ma qarxinno xooggood ku noolaan nahay meesha anaa ujeeddaan meeshaan aan ujeeddaan aan bariiskana ka dhexsanaa maantana waa kana ahaa waxaan taagannahay intay gaajina diglida in axbadna disho wax kaloo noo harsan ma laha annaga xoogood ku noolaanna booliiskaa naga burburiyey degmada wadajira naga xaaqday sababta waxay tiri meeshaan qaraxa dhacaaya maalin walbo ma dul qaadan karno qaraxna annaga ma dhihin magaalada ilaahay musiibooyin iyo qaraxyo waa ka dhacaan wax la haaqana ma laha annaga maxay nagu beegsanaayaan masaakiin baa nahay maxaa naga hays maxaan ka haysannaa waxaan ka codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga leexdaan waxna siin maayaane aan xoogganna ku noolaanay anaga leexadaan ganacsigayna burburiyaan wax ma haystan annaga kiilasha ah aan meeshaan ka raadsanaa qoltoonkana ka raadsanaa wax ma haystan annaga masaakiin baana marka inay dhoonta nala qabto oo alyaankeena aan dad iska jiran anaa dad iska danyaraa iska naha xoog ku noolaanaa in micnaha awood noola sheegta gar ma ahan
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii welisi toose in la dareertaan qaybo kumada deg qaybo kumada magaalada garb ero qaybo kumada degmada doolow soomaaliya gaar ahaan dhinaga iyo jinka webiga jubba weliba ku dareera dagaala foolkafool oo ndhexeeya beelo walaale oo degow degmadaas guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule garaad yay shirjirayd had waliba ku qabaday magaalada garbahaaray ee gobolka gedo usoona farmeen indiri beelaha walaalaha ah meelogaas ka dagaalamaha wakhtigun halkan ujeedka caawa aan kaliibkan u duubahayo waxaa weeye inaan baaq nabadeed u diro beelaha walaalahanaga ay ku dagaalamahayo howlgaras iyo degmada doolow inta u dhaxaysa ee webiga dhinaca kale ah walaalayaal waxaan idinka codsanayaa dagaalka in la joojiyo dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho wakhtigan xun oo abaarta iyo cudurradii aad ogtihiin sida aan uga soo kabsannay iyo oonka iyo gaajadii maanta in dagaal inta uu dhaco dadkii qaxo dadkii la kala cararo ninba meel kale aado waxaa weeye waa arrin dhibaatadeeda leh weeye waxaan odayaasha labada beelood ka codsanhayaa oo saaxiibbaday ah oo waalidkayga ah oo aan aad u aqaanno oo aan soo wada shaqaynay labada beeloodba waxaa weeye dagaalkaas inaad joojisaan oo dadaalkiinna aad sii laba jabbaartaan oo ergada odayaasha ah oo soomaaliyeed oo socda oo soddon iyo toddobada oday ah ergadaas warkooda inaad maqashaan oo aad dhegaysataan oo aad qaadataan ergada waa ergo fiican ergo islaam weeye waxa lagu dirirahayo deegaankaas dagaalka ka dhacay waxaa lagu dagaalamahayo waa meel beer weeye beertaasna waa beeraha duuraha iyo beer webi baa la yidhaahdaa waxaasna waa wax laga wada hadli karo waa wax laga heshiin karo wax dad ay ku dhimanayaan ma aha wax dad ay ku barakacaanna ma aha waa laga wada hadlahayaa marka walaalayaal saasaa la yeelo dagaalka ha la joojiyo waxaan aad ugu mahadcelinahayaa mas-uuliyiintii aan meesha u dirnay waa iyagana shaqo fiican ka qabtay inkastoo haddee dagaalkii dushoodii uu ka dhacay iyo ergadii soddon iyo toddobaad ahaydoo halkaa ka baxday oo goobta iyadaa tagtay mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka guutada tobnaad korneel warfaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada cali farxaan guddoomiyaha boolgaras waa ninka la yidhaha kaadari iyo rag kale oo siyaasiyiin iyo waxgarad baan u saarnay hawshaas iyada in la galo haddii hawshaas iyada nala ku simo inaan xildhibaanadii aan isugu yeerno oo deegaankaas ka soo jeeday iyo annaga maamulka gobolka inaan galno qorsho ahaa marka waxa weeye dagaalkii baa ka dhacay meeshii waxaan rabnaa marka walaalayaal waan isu wada imaanaynaa waan imaanaynaa mas-uuliyiintaas guddoomiyaha boolgaras iyo guddoomiyaha doolow iyo mas-uuliyiinta kaleo siyaasiyiinta iyo korneel warfaa taliyaha ciidanka ha lala shaqeeyo xabadda ha la joojiyo ha lala shaqeeyo guddiga soddon iyo toddobada oday ka kooban oo soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay inay meeshaas galaan oo si soomaalinimo ah oo walaalnimo ah lagu dhammeeya arrintayada marka walaalayaal waxaan idin leeyahay xabadda ha la joojiyo xabadda yaysan socon xabadda waxaa weeye dhibaato waxaan ahayn ay wadata male maanta waxaa weeye cudurradii iyo abaarihii iyo wixii aan ka soo kabsannay maanta dib yaan nala ku celin maanta horumar baan rabnay waxaan rabnay inaan maaragtay wixii diifa ah oon diifta naga muuqatay oo oonkaas iyo gaajadaas iyo abaartaas inoo geysatay inaan maanta sidaan isaga mayri lahayn aan samayno insha allahu ilaahay idankiis waana ku tala jirnay waana la waday marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dad fidno walayaalaha jira dad fidnada jecel baa jira dad dhibaatadii meel ka dhacdo horiyaa jira ilaahaya laga cabsado dadka dhibkaas wadana haddee waxaad ka faa'iidaysa male aakhare iyo adduunba maxaa jira waxaad ka shaqaynayso ood fidnaynayso waxaa weeye qof muslin in la dilo weeye waxaa weeye marka fidnawalayaashaasna ha dhegaysanina kuwaas ayagana allaha ka cabsadoena iska daaya dhibaatada meeshaas dhib kama jiro waa wax dad sokeeya waa waxay ka wada hadli karaan waa wax la dhammayn karo in sha allahu annagana waan idiin imaanaynaa waanu soo soconnaa xildhibaanadii deegaanka u dhashayna waa imaanayaan marka waxa weeye ciidamada ha la kala raro mas-uuliyiinta iyo guddigaas iyo ergada ha la maqlo anigu intaasaan rabaa inaan iskugu baaqo waayahay guddoomiye
barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo dhegaystayaal si toos aan kula dareertan idaacadda muujadii eeta c t sagaal dhibic shanka geedahan gobolada baay bakola geeda qaybo kumid ee gobolka shabeellaha hoose qaar kumidee dadka ka ganacsada iyo jaadkaha weliba oo sheegana intii hawajahay culays dhiniga iyo jaadkaas guuriyad markii yeesheen shakhsiyaad jaadkaha gudago etoobiya lan gacan geliya islamarkaana sidii fadow dadka kuwalado oo dadka ka qaaliyeeyo dadkaasi iyo warbaahinta la hadali dowladda dhexe ee soomaaliyana codsi indiri waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu naga joojiyo asagaa cadow noo jabiyey asagaa naga jabiyey ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu naga joojiyo saddexda noo heshiisay saddexda noo heshiisay inuu naga joojiyo ama ummadda dhan wada simo ama ummadda dhan wada simo ilaa xal aan helno mudaharaadka oo wadi doonaa waxay naagaha ugu shooleeyaan waan ka goosanaynaa jaadka waan ka goosanaynaa naagtii hadasha qaadkii waa la gedi waayey qaadkii waa nagula xumeeyey ee, waxaan keeni karin baa la yidhi ka keena waan ka keeni waynay waa dhibtoonnay toban dollar baan gaday soddon dollarkeen baa la yidhi to- eh, sha- labiyo tobanaan gaday soddon iyo wax dheerkeen baa la yidhi qaadka waa ku dhibannahay shacab dulman baan nahay waan ku dhibaatoonnay qaadka hareerigaan iibinaa qaadkaas waa ku dhibaataysannahay waxaan doonaynaa dowladda ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada maxaan ku jira baarlamaanada gudoom- ba- guddoomiyaha gobolka banaadir intii wax naga gasha dadkan shacabka ah dadka ka mas-uulka ah xilka ayaa waxaan rabnaa inayna soo farageliyaan dad dhallinyaro ah oo khayru mas-uul ah baa naga adeegay dad naxaayaala maahan dad xil garanaya maahan dad ilaahay ka cabsanaya maahan waxaan ugu jirnaa gumaysi waxa waaye waa in dawladdu naga lagala hadashaa waa inayna soo faragelisaa waa inay shacabkeeda dawladdu ogaataa dhibkan waa inay dawladdu ogaataa waa inay shacabka faashucul oo qaaliga naga- maalinka silinayahay oo nagu gumaysanayo waa inay dawladdu ka hadashaa waa qaadkaas garaabada ah waxaa keena dad gaara oo dawladdu ay shati siisay intii kalena shatiga waa loo diiday dawladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa inay arrintan soo farageliyaan inaysan arrintan fududaysan awalna waa ka hadalnay haddana waa ka hadlaynaa mana jooji doonno mudaharaadka ma jooji doonno cabashada ma jooji doonno cabashideennu waa cabasho nabadeed waa cabasho deggan waa cabasho aan rabno inay dawladda soomaaliya nagu ogaato dawladda soomaaliya yaysana dayicin wasiirka ganacsiga si qaasa waxaan leennahay mudane wasiir haddaa og tahay iyo haddaad ogaynba qaadka dad gaa- dad gaaraha gada dadkayna ku sandulnaystaan hadda saacaddan shilin wax lagu raba male waka halka yaalle soomaalidu waxay ku mahmahdaa sagal muuqda su'aalka dhan annaga waxa naga dhawaajinaya oo naga qaylsiinaya waa waxaas garaabada ah haddaa maqli jirteen jaadulayaashu ma oggola qaadka in la joojiyo waxaan caddaynaynaa inaan oggolnahay in la joojiyo gebigiisba gebi ahaan in la- laga joojiyo soomaaliya qaadka hareeriga miiro wasiina lakaga joojiyo aan lakaga joojiyo toban jeeraan cabannay waa mudaharaadnay wax walba waa samaynay wax wax noo qabta waa weynay waxna soo faragelsho waa weynay geedahaasaa naloo dhiibaa wax annaga noo yimaada iyo waxna yidhaahda wixii aad gaddaan maxay yihiin ma aragno lacag beenaha nala ka rabaa lacag beenaha nala ka raadinaa mana hayno toban doolaraan gadna hadda toban doolar waa ku lacsanna haddana waxay leeyihiin labaatan iyo siddeed doolar soddon doolar keena meelaan ka keenna ma hayno adduunku waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada inayna soo farageliyaan geedahan ma gadi karno ha nala ka joojiyo ma gadi karno ha nala ka joojiyo
barnaamijkii dhegaystayaal dabagalka ayaa si toosa in la dareertaan gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdiladhiif muuse nuur sanyare weliba faahfaahin ku biyey hanaanka cadaaladeed ee xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhowaan lagu xukumay magaalada gaalkacyo qaar kuma danama dil xukumay liddi dili gudoomiyaha ayaa warbaahinta la hadalay usoona faahfaahin kooban ku biya qaabka cadaaladeed ee deegaanadaas usoona farmay indira shakhsiyaad dhowaan sheegay in dadkii la hilhiri eheladooyin oo shabaab aan hayna
howlgal runtii natiijo fiican maraya amaba kusoo dhammaaday xoogiisii al-shabaab gobolka mudug haddii qaybo ka midana waa haystaan oo degma degmooyinka mudug ka mid ah iyo deegaamada dhowdhoway haystaan waxay haystaan xaradheere magaalada gaalkacyo oo gobolka mudug xarunta u ah oo laba dawladood degan yihiinna waxay ka dhigteen saldhig weyn oo shabeellada hoose oo kale u dhigma saldhigaas weyn waxay kaga shaqaysteen inay horta dadka kala qaybiyaan inay isku diraan dadka degan labada maamul inay conflict ka dhex abuuraan qabaa'ilada inay isku diraan markay qof diraan inay mare habaabiyaan oo dadka aan xataa deegaanka u dhalan dhibaato badan loo geysto inay maaragtay canshuur beena ka qaataan inay haddii alla kuu roye haldoorka dilaan inay waxaasay bay ka gaareen alxamdulilah sanadkii dhammaaday dhammaadkiisii bishii tobnaad meelahaasaa allah wuxuu noo furay xarigga afkiisii aan helay dad badan oo al-shabaab ah gacanteeda hadda ku jira qaarna haddee waajibka ay lahaayeen waa mareen oo waad ka warqabtaa toddobiyo labaatankii bishii aan soo dhaafnay ee lixaad waxaa la toogtay magaalada gacaluu toogtay sideed iyo toban sideed iyo tobankaasi waxay ahaayeen asaasayaashii madaxdii amniyaadka rasaabkii gobolka kuwii qaraxyada kuwii lacagta baada ka urursan jiray kooxaha madaxyadoodii madax jabiska nimankii madaxda ka ahaa intaasi isugu jireen waxay shabakado kale abuureen hadda waxaa maxkamada ay xukuntay sideed nin sideedda nin waxay ka mid ahayn shabakad ka mida gobolka degenayd oo loo sameeyey waxa la yidhaahdo hilib kawaan oo wadanka la soo dejiyey muddo hadda toban sano ku dhow ama toban sanaba qaarkood joogay shabakadaasi waxay qaabilsanaayeen inay madaxa iyaguna madaxjebinta iyo qaraxyada iyagana maxkamadoodii waa dhammaatay qaybo kale oo dilal geystay oo waa xiran yihin iyaguna qaybo kale oo international ah oo meesha deganaa oo fidmada ka waday oo kuwaas hadda la laayay branch gaara ka ahaa oo si gaara loo soo samay iyagana waanu helay waxaan rajayneynaa horta magaalada gaalkacyo xarunta oo gobolka mudug laba arrimood inay ka hirgasho dadka wada dega oo reer galmudug iyo reer puntland ah in aan wax dhibaato ay ka dhex dhicin oo dambe oo ay noqdaan dad walaalo ah isdhex mara kala ganacsada xoolaha daaqsada maxaan ku idhaahdaa iskaalmaysta sidii dad muslimiina lagu yaqaana wada socda midda labaad waxaan rabnaa inaanu magaalada ka dhigno meesha ugu amni badan soomaaliya oo ay amni noqoto qorsha waa qorshaha qorshaha labaad waa deegaamada ay haystaan oo gobolka ah iyo ilaa galguduud oo galmudug ay ka haystaan inaanu si wada jira naf iyo maal uga wada xorayno oo markaas ay dhacdo in kadib aan u gudubno soomaaliya qaybaheeda kale inaanu haddii nimankana ay dhinaca ka soo jabaan soomaaliya ma sii joogi karaan waad xasuusataa laba kun iyo koo iyo tobanka marka xamar laga saaray meel walbay ka jabeen baydhabaa laga saaray kismaayaa laga saaray beledweynaa laga saaray jawhar baa laga saaray nimankan hadday meel xaruna ka ruqaansadaan oo ka baxaan ma sii jiri karaan laakiin waxaa la rabaa in inaan cagta laga dhigin ay lagu socdo sida ugu fiican ayaa loo maray hanaanka cadaaladda horta waxaa ugu horeeya baaritaanka baaritaanka inaan waxaan baaray dad khabiir ah oo aqoon dheer oo khibrad dheer oo baarida ah leh oo cadaalad leh oo soomaalinimo fiican leh oo aan dadka u maraya dariiqo dariiqa ugu fiican oo aqooneed oo xaqiijiyey inuu qofkani yahay qofkii dembigaa lahaa kadib garsoorkay u gudbiyeen garsoorku haddee marka loo gudbiyo xildhibaalyuhu wuxuu marayaa habraacii baaridu ay martay ayadii buu eedaynteeda soo gudbinayaa kadibna maxkamadaha iyadoo oo looyaradoodii loo qabtay yaa maxkamadaha la geeyey dabeed racfaan bay qaateen racfaankii looyaro horla ay qabsadeen iyagu iyo dadkii iyaga waaga hor ehlada la ahaan jiray baa u qabtay maxaanku idhaahdaa ee racfaanka kadibna racfaankii bay mareen xataa qaarkood looyaradii ay loo soo qabtay bay u qirteen dunuubta dhammaantoodna markii hore la qabanayay la iskama qabsana waxaa lagu qabtay xog la helay waxa ugu muhiimsan waa laba shay oo xogta lagu qabtay iyo baarista la marsiiyey iyo hanaanka garsoorka oo isaguna hanaan wada toosan raacay warkaas waa waa waa cajalada uu shabaab dadka dhex marsado horta qofaan gaalkacyo u dhalin ma jiro gaalkacyo waa meel soomaaliyeed soomaali baana degan qof kasta oo soomaaliyahina gaalkacyo waa leeyahay sababto ah waxaa u banaan inuu dego inuu ku ganacsado inuu guri ka dhisto inuu ku raaxaysto marka horta dadka soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay tuulo kastoo soomaaliyeed in la wada leeyahay oo dad fiican wada degaan meeshaan gaalkacyona meel kharbaana oo jasiirad cidlaah oo ciddi rabta wax ku dulanta maahane maamulaa ka jira dad dad bini aadana oo nolol saxa ku nool baa jooga qolo inta dad qolaa iska soo xirxirata iska marin kartaa ma jirto haddaan su-aashaas sidaa u dhigto saxda uga jawaabana dadkii hadda la toogtay kuwa ugu horreeya oo la toogtay oo aad afmeeradooda dhegaysatay waxay ahaayeen wiilal gaalkacyo ku dhashay aniga aan isku reernahay jariimada wax ka geystay asaasihii asaasay baashaan dalladan asaasay iyo madaxii amniyaadka iyo ku-xigeenkiisii iyo madax jabinta nimanka ugu badnaayo laba wiil oo ka mid ah ay soddon iyo dhowr qof sheegteen inay dileen ay qirteen dhammaantood waxay ahaayeen dad reer gaalkacyooda marka luqadan ah dadka in fariin khaldan loo dhiibo waa sababta shabaab ay dhowr iyo toban sana waddanka ku gaareen inay qabaa'ilada warka marsadaan inay dad iyaga taageersan ay idaacadaha fariisiyaan inay waxaa horta hadda annaga gaalxay kama samayn karaan qola hadda inta gaalxay soo safarta waxaad ka aqrin kartaa ma jirto laakiin weli xamar bay ka nooshahay luqadaas iyo hadda xamar baa qola la fariisiyay ayaan dhoweyn qolaa hadashay idaacaday ka hadleen waxaa la yidhi sanyaro nin baa guri ugu xiran raggii war kala ahaa oo idaacadda aan ka fiirsaday qaar ka mid a isagoo waxaa la yidhi war war warna loo soo dhiibay buu ahay raalli naga ahow waa ognahay ninkaasi inuu madaxdii shabaab yahay marka waxaasi waa waa marin habaabintii dadka ay marin habaabinayeen dadka gaalka iyadu waxaa lagu marin habaabin jiray waxaa idinlaaya waa waa waa reer koonfur galbeed hal qof oo reer koonfur galbeed nooma xira dadka reer koonfur galbeed waa dadka ugu yar oo aan aan aan aan hal yacni kiis oo shabaaba laga helay sababtu waxa weeye waa la dulmi jiray waa lagu marin habaabin jiray dadka si loo yidhaahdo aan dadkii wax dilay oo deegaanka u dhashay aan loo arag ninkii madaxda ka iyo ninka amniyaadka iyo ninka wax toogta isagoo reer gaalkacyooda yaa waxaa la ohan jiray reer koonfur galbeed baa idin laayay hadda waxaanu soo ogaanay reer koonfur galbeed inayan waxba al-shabaab ayaan ahayn waanu aragnay waa baarnay qof aanaan xog soo qaban anagu maba qabanno qofku meeshuu raba ha ka soo jeedo qofku ama ha noqdo reer gaalkacyood ama ha noqdo reer meel kale oo soomaali ah qofaan xog rasmi ah oo al-shabaab oo lahayo lagu soo qabanay ma jiro waa nabad galaan marka dadka awal la dulmi jiray magacyaa jiri jiray ilmh idaacadaha odayaal ka doodi odayaal baa hadli jiro idaacadaha kaadka xooran jireen dadka dadka laaya waa waa say u mareen xabaabiyaan
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dhegaystayaal weliila dareertana iska qabsi dhuleed weli welibaa ku teegana degmada kaxda duleedsha magaalada muqdisho qaar ka mida dadkii dhulkaasi lahaya warbaahinta la hadalayn oona tilmaamay in dhulkaasi dukumiindigii jaale maxamed siyaad bare haysadan laakiin shakhsiyaadna sheegada in dhulkaasi oo leyin weliba aan baaqana shakhsiyaadkaas iyo dowladda dhexe federaalka maxamed siyaad cabashadee dadka deegaanka markuu arkay warqaduu ka soo saaray oo ku leeyahay goofleey lama dhici karo dhulkooda lama cabbiri karo ha laga joogo warqaddii kireetaha cad ayuu soo saaray warqaddii waa haysannaa wixii la boobane waa kansalgareeyey kadib inta ka sukaysay dhulkayna annagaa gacanta ku haysannay sharci baan u samaysannay waxaan ka bixinna dan guud hadday isbitaal tahay hadday iskuul tahay hadday suuq tahay haddii wax walba oo adeegga bulshada ah oo deegaanku u baahan yahay ay tahay ayaan ka bixinna qaar ka mida inta kalena way noo yaallaan qoryaan ka gurannaa cawsaan ka qaadannaa badaraan ka tacbannaa sida maxogga iyo waambaha iyo digirtoo kale iyo qoryahaoo kale iyo cooska dhulka dadka dhulkan degan dhulkaanay biishaan guryo kale ma qabaan magaalada wax kale uma jiraan dhulkaanay ku nool yihiin dowladdayna hoos tagaan oo mas-uuliyaddooda dowladda hayso marka inala boobo raalli kama ihin mana qaadan karno hay-adaha oo garsoorka waa mahadsan yihiin xuquuqda inuu noo soo xukumay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye waaxeedkana waa u hoggaansannahay sharciga dowladda dalka ka jiraana waa u hoggaansannahay intii wax boobaysana waa iska dhacaynaa saas mahayno intaas kadib waxaan rabnaa inaan ogaanno haddane dadka la sheegayo walaxay boobayana leeyahay wax boobi maayaana waddankii amni ka yihin haddii uyuka la waayana lala arkay waxaa waaya qabiilkiisoo kunaqaha soddon sano ama xabado ka socotay lagumana heshiin waxaan rabnaa amuga hay-adaha oo la sheegayo dadka la dulmaha ayaa la dulminin dhulkaa cunukaale waana diidnay dhulkayna in dulu lagu qaato sharciga islaamka qoftii wax nooga heshaa wax naga heli hadda waxaa yimid naqshaddi berigaas nugula dhacaay oo la kansalay rag noolay haayo ka aqbali mayno naqshadaas biryaa la naqshadaas maalin baa la kansalay madaxweynihii dalkan u sarreeyey iyo guddoomiyey gobolkii markaas la magacaabo cali uwaas cabdullaaha kansaleen waxaana la yidhi goofle boodjibin wax la yidhaha loo sameeyey ninka goofkiisa ha lagala heshiiyo boodjibin ha la siiyo ha la qanciyo yaa la dhicinaa timid dadkaan maha taagan dadkaan beriga maha taagan oo berigaas ilko cabir in looga dhaca la raba dhulka dhulka waxoodana uu soo noqday beriga haddaan lagala heshiin lama boobi karaan leenna dhulka oo hadda aan taagannahay cid aan mataqan xaqoodan ogoldhaha ma jirto waxaan rabnaa hadduu alla yidhaaho in mataqan alxamdulilaahi dowladda iyo walaalahaynaga aynu garab siiyaan waxaan kuu sheegayaa ninka la yidhaahdo ninkan nimankan la yidhaaho oo dacwada nagu wado oo dadka ka been abuurayane waxay sheegayaan waxba kama jiraan kasal waay barkow gooftayna waxay weli noogu qabanaysaa amba noo tahay sidii ay u ahayd sida xoolaha ay ugu dhaqanno beera aan ugu tacbanno cooska aan ka qaadanno ku raranno qoryo aan ka guranno iyo waxii la mid ah nabar lamo gooftayna waxaa si aan ka fiirsi lahayn loo geliyey xilligii dowladdii kacaanka ii nashqad kale ah da slaash xa ka nashqadaas oo ahaad inaka cabir lagana tixgelin goofleyda salka u ah aana laga tixgelin goofleyda salka u ah nambar saddex waxaa cabasho u qorannay madaxweynihii xilligaasi allaha u naxariistee maxamed siyaad barre annagoo cabasho ka ah duqii hore ee magaalada muqdisho allaha u naxariistee xasan abshir faarax nambar afar mahadiha ka gaartee waxaa cabashadii ka soo jawaabay madaxweynihii hore ee maxamed siyaad barre wuxuu ku soo jawaabay warqadda summaddeedu tahay jumhuuriyadda federaalk soomaaliya islaash xa ma islaash e islaash wan shan boqol iyo toddobo islaash kun sagaal boqol iyo siddeetankii ujeeddada ujeeddada ahayd dhaqan xalinta dhibaatooyinka dhulka
barnaamijkii dhegaystayaal weli ila dareertan gabagabadiina hasla deernay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayiid aadan welibaa ku qayb galay madalihi qaban qaabadi wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland oo la ka dhiirigeliya hanraab soomaaliyeed oo deegaanadaasi ha ku jeeda oo hasaari daawooyin dabiici ah madaxweynaha ayaa meelas ku hadlay usoona hambali indiri hanraabtaas sameeyey howlaas
wuxuu ilaahay nagu manaystay oo khayraadkeenna ka soo saaraan ama dhir ha noqoto ama ciid ha noqoto ama macdan ku dhex jirta ha noqoto ama wax kasta way soo saaraan waa intaan haysanno oo dad hal abuur leh intay ka fikireen tijaabiyeen la horumariyey caqli iyo maskax la iskugu geeyey baa waxaa loo bedelay wax bani aadanka munaafacaad u leh kama liidano bini aadan baan nahay allah la wada khalqay isku maskax baan nahay haddii aan la nimaadno niyad iyo halabuur haddii aan la nimaadno cidda halabuurka leh oo naga mid ah oo naga dhalatay inaan dhiiri gelinno haddii aan ogolaanno gruubkan oo kale gabdhaheenna ah oo barwaaqo la baxay inaan ku dhiiri gelinno aragtidooda waa ka horumaraynaa waxaa mucjiso ah inaan maanta hayno dhirteennii oo loo bedelay qaab aan u isticmaali karno oo ka faa'iidaysan karno oo daawo ah oo la warshadeeyey waxaa mucjiso ah hay-adda jiaysa waxa ay jubbaland la qabatay jiaysadii jubbaland taariikhda ayaa sheegi doonto waxaan aaminsanahay madam brigadier baa noo qaabilsan hadday gabar ahaan lahayn waxaan o dhan uma hagaageen inay qof dumar tahay bay waxay si hagar la-aana jubbaland ula qabataa wax kastoo mashruuc ah oo dhaqaaqaya haddii wakiiladeenna jooga siraad iyo gabadheenna iyo halkan jooga ayna ka gelin aragtida iyo waxqabadkana guushaa lama gaadheen marka mahadcelin baad naga gaarsiinaysaan guud ahaan jiaysad iyo deeqbixiyaasha jarmalka iyo cid kastoo nagu caawiso jubbalandna baal dahab ah ayay ku qori doontaa waa ku abaalmarin doonaa haddii ilaah yidhaahdo maxaa yeele haddii maskaxda la helo oo lagaa kaalmeyn waayo tasiilaadkii kale oo kuu sahli lahaa macquul ma noqonaysa inaad guulaysato waxaa kaloo ammaan mudan wasaaradda iyo wasiirkii wasiir ku-xigeenka iyo howlwadeenadeeda oo runtii intay wasaaraddan qabteen ayagana la yimid xigmad cusub iyo dardar iyo maalin walba nala wadaago aragtiyo aan ka faa'iidi karno ama aan maanta qaban karno ama aan berri qaban doonno ama waqtiyada soo socdaa qaban doonno oo aad iyo aad u qiimo badan wasiir adiga iyo tiimkaagana waa igu mahadcelinayna mar haddaan barwaaqo journal company aada u bixiseen camberigan oo magaca qiimo badan wato oo harbalkii daawadeenna dirtu u bedelayo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayna waxaa waajib ku noqonayo inayna garab istaagto dhammaan dukumentiyada iyo sharciyadaad ku shaqayn lahaydeen ay idan siiso ayadoo wax dhaqaalo ah ay dowladda ka daysay wasiir waa laydinku xiraynay wasaaradda maaliyaddina waa fadhidaa wasaaradda ganacsigana waa fadhidaa intuu kamberigan laguhiisa ku istaagayo waxaa la rabaa inaad taageero xoog leh aada siisaan waxaa kaloo wasaaradda ganacsiga waajib ku ah suuqgeyn inay suuq u raadiso barnaamijkan si intuu inkam ka soo baxo inkamkaasuu shaqaabuur iskugu bedelo laga faa'iido oo aan hormuud ka noqono soomaaliya inaan soo saarnay productionkii ama wax soo saarkeennii in dadka ugu horreeyay ku guulaystaan noqono cudurka kanuunaha markuu soo baxay dadkii qurbaha ku noolaayo dhan waxay ku carareen inay qorfaha karsadaan sanjabiilka isku uumiyaan liinta biiraan wax alle wixii annagaa haysanay ayay u bedeleen inay isku daaweyaan wax alle wixii kaniin ahaa oo gaala soo saartay oo warshadaha ka soo baxay waxba waa tiri waayeen marka haddaan arrintaanu sidaa ay tahay usii tilaabo qaadno yurub bay ma waxaan ka heli doonaa suuqyo xoog leh oo inaan alaabtan u dhoofinno bay noqon doontaa maxaa yeele intii ay isticmaalayeen oo la habeeyey weeye annagana waa isticmaalaynaayo intaan suuqa ka raadin lahayn wax maaragtay wax noola diyaariyey qof walba u sahlanaanaysaa inuu gato wasaaradda warfaafintii dadweynaha ayna inay saxaafadda wakti ka siiso barnaamijkan lagu xayeysiinayo lagu dhiirigelinayo barwaaqo jarnaal company baalkan murangaha mar dhowbu adduunku yaa la ogaaday waa loo soo safraa ethoobiyaanka maarkidyadooda markaa fiirisid waxay ku xewaasil gareeyeen buday ka dhigeen waa la gadaa xoog baa loo gataa dadka gadanaya inta badan wadamada shisheeyaha yurub iyo galbeedka ka yimaadaan marka daawadiisa waa la ogaaday annagana inaan wakti gelinaa loo baahan yahay maadaama marka saxaafadda ay tahay aaladda ugu horeyso oo wax walba lagu ogaan karo oo maanta kaamarada nagu shidan iyo fiilooyinka nagu xiranba macnahooda ay tahay inay dadka nala wadaagaan hoolkan ka maqan waxa maanta halkan lagu soo bandhigay wasiirkani waa fadhiyaa adinkuna waxaa la rabaa inaad wakti siisaa ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo maskax iyo muruq baa arrintan gelisay oo ay ugu horeeyaan gabdhaheenna barwaaqo women group wasaaradda hay-adda jiasad oo ku deeqday in marka barnaamijkan annagana wixii hadda ka dambeeya waa ogaanay waxaa la yidhaahdaa war helaa tala helo warka maanta waa helnay qalabkan oo dhanna hadda anay waxaa la wadaagi doonaa madaxweynaha markaan hadda halkan idinkaga tago waa idinku dhiirigelineynaa annagana wax alla iyo waxay u baahato oo madaxtooyada idinkaga xirma wasiir waa idiin fududaynaynaa oo barnaamijkan la xiriiro ilaahay ha ina guuleeyo maskaxdeenna aan midayno niyadda aan isu furno barwaaqada dalkeenna aan ka faa'iidaysanno si caruurteenna iyo ubadkeenna aan ugu tagno dhaxal fiican gabdhahana haddee waa muhim wax kasta oo bani aadamku ku horumaraya ku tilaabsano maanta maalintii allah u naxariistay madaxweyne maxamed saad barre uu dambaabay oo yidhi markuu hablaha waxqabadkooda la yaabay waa kii aayada qur-aan aa yidhi aayadaha noo dambeeyana gabdhahay rag waa saman yihiin marka waxaa qiira ku xambaartay iyo waxqabadka haweenka marka xikmad ilaahay ma faragelinayno siduu noo gartay baa noo dani ugu jirtaa laakiin waxaan qiraynaa gabdhaha la-aantooda jiritaankeenna qurux ma yeelanayo marka aad yaad baan kugu mahad celinaynaa ilaahay dadaalkiinni maskaxdiinni iyo samirkiinni aan ugu guuleeyo
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaantaa gabagabeene barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhaba intaanu ku kulmaana barnaamijkan lamid eh ammaana allah